بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم insha taala walaalayaal waxaan ku taagay sidaan horeba u ballan qaadnay insha allahu tacaala waxaan jimco walba aan dadka ka siin doonaa war marba halkay marayso hawlihii ka socday magaaladenan oo ahayd dhalinyaro magaaladan ka baxday oo runtii laysku eedeynayay si gaarana dad soomaalida kamid ay masaajidka farta ugu fiiqeen in uu masaajidku hawshaas ka dambeeyey dhalinyaradaas u tashkiiliyey ama uu maalgeliyey ama afkaar halkan laga akriyay darteed ay ku tegeen marka sida laga yaaba inaa wada maqasheen kulligiin wiigii lasoo talaadadii lasoo dhaafay waxaan u yeedhnay qalabka warbaahinta kala duwan oo statekan taasna runtii waxaa kalifay laba sababood sababta koowaad waxa weeye in dad soomaali ahi weli ay mediada ku noqnoqonayaan ayagoo weli masaajidka farta kusoo fiiqaya jimcihii hore halkan an announcement ama ogeysiiska ka jeediyey kadib laba dadkaas kamid a hadlay runtiina mid kamidii statementkii ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhi caruurtan waxaanu ku aaminay brograamyadii dhalinyarada loogu qaban jiray masaajidka laakiin wuxuu yihi hadda waxaanu su-aal gelinaynaa waxa carruurta meesha lagu baro inay saxsan tahay iyo inay qaldan tahay taasna kolley dadka muslimiinta masaajidka jooga dhan baa markhaati ka ah dhalinyarada waxaa la bari jiray wax qarsoonna inaanu hayn wax laalaab lagu barayna inaanu hayn wax afar dhalinyaradii ka qeyb qaatayna inaanay hayn wax markay ugu yar tahay saddex boqol oo dhalinyaro ay ka qeyb qaateen inuu haa tobanaan macalimiin ay ka qeyb qaateen bal waalidiinta qaar ka midii ay la dhegeysteen inay hayd ayaa wax iska cad ah marka waxaan isleenahay waxaasi wax jawaab u baahan maaha mana aha wax su-aal la gelin karo marka maadaama oo mediada saa loogu laalaabanayo waxaa khasab noqotay in mediada laftooda aynu la hadalno masaajidka loogu yeedho arrinta labaadna waxa weeye arrintii hadda waxay isu bedeli rabtaa ama ay isu bedeshayba arrin laga dhigayo dadkeenii soomaalida ahaa inaynu khatar ku nahay wadankii aynu u nimi safetigeenna iyo ma garanaysaa inaynu ma garanaysaa nolosheenan ku hagaajisano yani wadankan dhibaata ayna keentay nabadgelye xuma ayna keentay nolol xuma ayna keentay marka isla meeshaynu usoo qaxnay oo aynu nafta soo bidnay ayaa waxaa loo sawirayaa hadda inaynu ayadii khatar ku nahay oo ayadii burburinayno marka taasna si magaca soomaalida loo ilaaliyo waxaa khasab noqotay in mediada lala hadlo marka halkan waxaan idinka akrin doonaa insha allahu tacaala qodobadii loo sheegay warbaahinta oo kooban anigoo af soomaali ku sheegi doona insha allahu tacaala qodobka koowaad wuxuu ahaa in waalidiintaas dhibaatadu ku dhacday aanu la wadaagayna dhibaatada ayna dad meel kale ka yimi hayna dad innaga inaga mida ay yihiin dhibta ku dhacdayna ay tahay dhib kulligeen inagu wada dhacday aynu u ducaynaynana in ilaahay subxaana wa tacaala dhalinyaradaas tagtay inuu si nabadgelyo ugu soo celiyo oo waalidkaasu dhibaatada ka kor qaado qodobka labaad wuxuu ahaa inay tahay wax laga murugoodo oo runtii aada looga xumaado in imaamkeena sheekh cabdiraxmaan iyo cabdullaahi faarax oo la socday in laga soo celiyey xajka ilaa iyo haddana dowladdii iyo hay-adihii magaranaysaa qaabilsanaa nabadgelyada oo arrintaas ku lug lahaa ilaa yawmina haada ayna wax jawaab cad ah ayna ka bixin sababta loogu diiday dadkaas xajka ilaa hadda wax jawaabo laga bixiye ma jirto arrintaasina waxay tahay wax laga xumaado qodobka saddexaad wuxuu ahaa masaajidkan abubakr islamic center oo masaajidkeenu dhisanay ahaa waxaa lagu bartaa inuu yahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam ee saxiixa ah oo ayna ahayn in uu baro dadka fikrado qaldan amaba fikrado ku aadan in dagaal la gala iyo howlahaas qodobka afraad wuxuu ahaa waxyaalaha lagu baro dadka masaajidkan inay wax babliga tahay sida kulligii markhaati ka tihiin oo wax qarsoon ayna ahayn muctamaraadkeena iyo convenshonadana lagu qaban jiray minneapolis convention center kumanaan qofna ay kasoo qeyb geli jirtay muxaadaraadkeena boqolaal qof ay dhegeystaan runtiina ay tahay wax duuban oo video ahaan iyo ma garanaysaa voice ahaanba loo duubay oo maanta qof intuu meel istaaga aanu si easy isaga odhan karin waxaanu su-aal gelinaynaa waxa dadka lagu baro meeshaas marka waxaynu inay tahay wax public ah ayuu qodobkaasna ahaa qodobka shanaad wuxuu ahaa in masaajidkan uu ku dadaalay inuu dhalinyarada muslimiinta ah khaas ahaan kuwa soomaalida inuu u dadaalo oo kala dadaalo akhlaaq xumada waxyaalaha dhibka u keenaya sida inay gaagis ka mid noqdaan iyo daraagis iyo waxyaalahaas ee howlaha uu dhalinyarada uqaban jireen wax la yaqaanay u ahaa insha allahu tacaalana hawshaas uu sii wadi doono inta ilaahay subxaana watacaala uu inakarsiiyo qodobka lixaad waxa weeye waxa wax laga xumaado nasiib daraa ah in shaksiyaad soomaalida kamid ah ay si cadaalad daraa masaajidka ugu eedeynayaan inuu ku lug lahaa dhalinyaradii halkan ka baxday ama uu isaguba diray waxaan caddaynaynaa oo ku celcelinaynaa si adag u caddaynaynaa weliba masaajidku arrin dhalinyaradaas inaanu tashkiilin ama aanu abaabulin inaanu wax lacaga ku bixin in magaranaysaa safarkooda aanu sina uga qeyb qaadan wax afkaara ama fikrado masaajidkaa laga jeediyena ayna ku bixin taas ayaan caddaynaynaa insha allahu tacaala qodobka toddobaad wuxuu ahaa in aan marti qaadnay law enforcementiga ama hay-adaha qaabilsan nabadgelyada gaar ahaan ee f b i-da oo maalmaha communityga si adag ugu dhex jiray dhalinyarada ma garanaysaa su-aalo aada ugu dhibay inaan ku marti qaadnay halkaan insha allahu tacaala community leaderska ama hogaamiyeyaasha community-ga imaamyada odayaasha waalidiinta kulli aan ballamin doono insha allahu tacaala oo si face to face ah aan ula fadhiisan doono oo howlahaan aanu isaga wareysan doono insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeya wuxuu ahaa in community-ga soomaaliyeed oo state-kan degan ay yihiin community ka tirsan magaranaysa gobolkan diyaarna ayna u ahayn inay ka qeyb qaataan sina uga qeyb qaataan wax dhibaato u keeni kara gobolkan ama waddankan aynu degannahay aan magaranaysaa masaajidkan iyo dadka soomaalidii toona ogolaan doonin wax sina yacni khatar ugu noqon kara nabadgelyada dadka gobolkan degan ama waddankan degan intaasay ku ka koobneed insha allahu tacaala marka intaasaan rabin aan idinla socodsiiye insha allahu tacaala baaraka allah fiikum wixii dambana waa idinla soo socodsiin doonaa wajazakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullah